iyo waxyaala xayawaanka kale shimbiraha iyo ciida iyo wixii la nooca labun bay noqonayaan inay tababaran yihiin iyo inaanay tababarnayn ka aan tababarnayni laba xaalo ayuunbu isna noqonaya iyo ka tababaranba ka aan tababarnayn in nolol lagu gaadho neefku qabtay ama xayawaanku qabtay iyo inuu dilo hadduu dilo waa xaaraan maqdaca waa bakti waa la iskaga tegaya haddii nolol lagu gaadhana waa la biraysanaya waa la iska cunaya waa kii aan tababarnayn ka tababaran maxaa lagu garanaya inuu tababaran yahy waa in marka la diro uu dirmayo marka la hakiyo la joojiyana uu joogsanayo haddii la goor dambe uu iska dirmayo uu dhaqaaqayo goor anada adugu diranba ama marka aad joojisa aanu joogsanayn ee goortu daalo unu joogsanaayo markaa wuxuu noqonayaa mid aan tababarnayn buu noqonaya mid saddexaadna waa ku jirtaayo neefkan uu qabtay waa inuu kuu haynayo hadduu iskaga sii bilaabayo cunayo waxay tilmaamaysaa inaanu adiga kuu qabanin ee isagu naftiisa u qabtay baahi gaara oo u baahan yahay uu u cunaayo markaa la taaban maayo kol hadduu cunay oo wax ka cunay waa looga tegaya markaa saasuu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu u kala dhigday qultu yaa nabiy allah inaa biardi qawmin dhul dad dhulkood baanu joognaa ahli kitaab min ahli kitaaba afa naakulu ma ka cunaynaa fii aaniyatihim weelkooda aw biardi saydin dhul ugaadheedna waa joognaa asiidu waxaan ku ugaadhsadaa biqawsii qaarsadayda wa bikalbi aladii laysa bimucallam laamka waa la fadxaynaya aan tababarnayn ee aan waxba la barin wa bikalbi almucallam iyo aygayga la tababaray famaa yasluxu lii maxaa ii bannaan qaala wuxuuhi amaa maa dakarta wixii aad sheegta miyaa min aaniyati ahli lkitaab fain wajadtum haddaa heshaan hayrahaa weel kale falaa ta'kuluu fiiha ha ku cunina umama baahnidin wain lam tajiduu haddaa weydaan wax kale faksiluuha iska maydha wa kuluu fiiha kuna cuna wamaa sita wixii aad ku ugaarsato biqawsika kaarsadaad fadakarta isma allahi calayhi magaca ilaahayna aad u xusto fakul iska cun wamaa sita bikalbika almucallam wixii aad ku ugaarsato aygaaga la tababaray fadakarta isma allahi calayhi magaca ilaahayna aad u xustay fakul isna cun wamaa sita wixii aad ku ugaarhsatay bikalbika aygaaga hayra almucallam aan tababarnayn faadragta dakaatahu gawracaad ku gaadhay isagoo nool fakul cun haddaad gawrac ku gaadhi weydana ha cunin baa laga dhadhansanaya xadiidka kale asmaa binti abubakar waxay leedahay xilligii rasuulka sala allahu alayh waaalih wasalam waxaanu gowracannay faras annagoo madiine joogna faakalnaahu waanu cunnay waxay leedahay dhowr daliil ama dhowr arrimood baa laga qaadanaya waata koobaade faraska iyo xalaalnimadiisa inuu xalaaliyey waa madhabka imaamu shaafici iyo imaamu axmed waa siduu yahay inuu farasku xalaal yahay oo la cunayo maalikiyadii xanafiyadu iyagu waxay leeyihin maya waa xaaraan xadiiskana siyaabo kale u macnaynayaan ta labaad maxaa loo leeyahay ama shaafici iyo axmed u leeyihin farasku waa xalaal qolada kalena waxay leeyihiin xilligan waxay u cuneen baahi baa haysay madiinay hayd xilli la gaajooday oo gaaladu isku xeertay oo ay u dhibtoonaayeen ayay cuneen laakiin waxaa la tilmaamay oo dee sida baktigaba loo cuno ayay leeyihiin imaamu abu xaniifa iyo imaam malik sida baktigu u bannaan yahay xilligaa madiine u bannaanayd laakiin culamada taarikhdu waxay caddeeyeen madiine inaanay soo marin xilli baktigu xalaal u noqday ilaa zamankii cumar mooyaane xilli la odhan jiray majaacad la odhan jiray majaacadii caamu ramaada ayaa keliya ahayd xilli loo baahday in bakti la cuno marka xilligaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam miyuu la joogay mise wuu ka maqnaa hadduu la joogo uu sheegi layd waxaa odhanaya rasuulka oo nala jooga ayaanu gowracnay laakiin waxaa ka muuqata inuu ka maqnaa hadduu ka maqnaa miyuu ogaa waxaa la leeyahay haddaanu ogaynaa ilaahay subxaana wa tacaalaaba ogaa oo ilaahay wax walba waa la socdaa callaamu lguyuub wax maqan iyo wax joogo waa og yahay hadduu xaaraan yahay sidii aynu soo marayna dameeriin la qashay khaybar ayaa markiiba waxyigu soo degila markuu soo degana joojiya ayaa la odhan lahaa taas waxay tilmaamaysaa inuu farasku xalaal yahay adillo badanna culimmada usoo qaataan waanay jirtaa qowlkaasaana saxa in la cuni karo qofkii jecel amaba dookiisa iyo ama teedkiisu siinaya waa iska cuni karaa aslanba waxaa la ogaadaa wax kastoo bannaan adiga waajibkuguma inaad cunto arrimo badan baa jiroo bannaan laakiin adiga naftaadu ay diidi karto rasuulkaa loo soo dhigay sala allahu caleyh wasalam masacagalay ama afriyaadinley hilibkeed waa maxay waa waraystay waa hilibka noocaasa wuu iska riixay khaalid weliba ku uhi yaa rasuul allah ma xaaraanba maya buu idhi laakiin dhulka iyagii laguma aqoono naftaydaa nacab wuu iska cunay isagu marka qadiyaddu waa misaaj waa dookaaga midna waa cunaya midna hadduu daba sankuu ka qabsanaya sankaa uu ka qabsaday ama uu ka kacay lama odhan karo waad xaaraantinimaysa laakiin haddaanu isagu odhanin annagu ree hebel baanu nahay ma geyno ha ma geyno iyo waxaas waa xaaraan iyo maaragtay waxyaalaha noocaas iyadu waa nooc kale lakin hadduu idhahdo naftaydu ma jecla ama mubaraba anugu cidi ku khasmaysa can ibni cumarin radi allahu tacaala canhuma anahu samica wuxuu maqlay annabiy nebiga sala allahu calay wasalam oo yanhaa diidaya an tusbara in la xidho bahiimatu neef xoola ah aw kayruha ama wax kale lilqatli dil in loo xidho can jaabir bni cabdillaahi qaala waxa uu yidhi naha nabiyu nebigu wuxuu nahiyey yowma khaybara maalintii khaybar can luxuumihi ilbaha alxumri dameeraha wa rakhasa wuxuu oggolaaday fii luxuumi alkhayli fardaha hilibkoodana waa oggolaaday can abi saclabata alkhushaniyi qaal naha nabiyu sala allahu alay wasalam nebigu wuxuu nahiyey can akli in la cuno kullu dii naabin mid kasta oo mici leh oo min asibaaci bahalaha ka mid ah habar dugaag wixii mici leh can cabdillahi bni cabbaasin ana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam mara wuxuu soo maray bishaatin neef adhiya oo mayitatin baktiya faqaala wuxuu ihi halla istamtactum maa ku intifaacdaan biihaabiha haraggeeda qaalu waxay dhahdeen innaha mayita rasuul allah waa bakti qaala waxa uu yidhi inamaa xaruma waxa xaaraan ah keliya akluhaa in la cuno can maymuunata maymuna waxay soo warinaysaa ana faaratan jiir ayaa waqacad ku dhacday fii samnin subag famaatad waa ku dhimatay fasu'ila nabiyu sala allahu caleyh wasalam nebiga ayaa la weydiiyey canhaa qadiyadda ayaa laga waraystay faqaala wuxuu idhi alquuhaa tuura iyada tuura xayawaankan wamaa xawlaha iyo wixii ku hareeraysan oo wakuluuhu cuna axaadiistan doorka ah axkaam badan baa ku jirta xadiidka ibnu cumar ee ugu horeeya waa xadiid ka warramaya raxmadda islaamka iyo naxariista waxa uu rasuulku diidaya sala allahu calayh wasalam in xayawaan la xidho oo intoo la dabrado ama geed lagu xidho lagu toog bartoo la dilo waxa weeyaan qadiyad naxariis darro ah oo axmaqnimo ah oo aan qofku jiir dabacaaba aanu ku oolin ayay tilmaamaysaa cabdullaahi ibni cumar laftiisa ayaa wuxuu ku soo baxay qolooyin ninbaa wuxuu haystay neef yaroo adhiya deetana dhallinyaro quraysha ayaa ku yidhi neefka noo xidh waanu ku toog baranaynaa leebka aanu la weyno oo dhan qaado adugu leebabka lala waayo guro haddaanu dillana khalaasta waxa weeyaan waa nooc min alkhamaar deetana markay cabdillahi ibni cumar arkeen ayay kala firdhadeen waayo shayga dembigaa qofku iska garanaya inuu dembiyey naftiis wuu kale way didsan tahay in cid aragto ayuu diidan yahay isagoo sooba gaarin bay kala yaaceen deetana wuhi man facala haada sida yaa sameeyey markaasaa loo sheegay markaasuu xadiidkan tilmaamaya uu leeyahay rasuulkaana maqlay oo leh in xayawaan la xidho iyo qayrkoodba oo dil loo xidho waa u nahiyey markaa in loo naxariisto waxaanaanu garanaynaa qofkii dumarka ahayd ee lagu cadaabay bisadda bisad bay xabistay waxna may siinin manay sii daynin cadaab bay ku mutaysatay balka ugu dara ka warran inuu leeb iyo xabad uu la dhaco ina waa ka daranta xataa culimmadu waxay ka hadlaan ugaadha caadigaa inaan loo ugaarsanin liajli lacib inaan ciyaar keliya la ugaarsan karin inuu qofku naftiisa u cuno iyo inuu iibgeeyo labadaasunbuu ugaarsan karaa laakiin waan ku madadaalanaya iyo waan ku maaweelanaya iyo toogtaan ku baranaya dee toogta wax caadiyaba ku baro shay aan naf lahayn ayaad ku baran kartaa sidaa ogeed in laysaga dilo uun waa shay aan xaaraana oo aan bannaanayn xadiidka jaabir ibni cabdillaahi wuxuu tilmaamayaa qadiyaddii aynu ka warramaynay mid ku dhow oo ah fardaha hilibkoodu inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ruqseeyey ee dameerahana inuu xaaraantinimeeyey xadiidka oo ka faahfaahsan baynu soo marnay oo saxaabadu inay maalintii khaybar gaajo xuni ku dhacday oo ay dameerihii gowraceen dabeetana ay dheriyo kariyeen oo ay dheriyi ku gureen dheriyioo karaya uu rasuulku waraystay sala allahu caleyh wasalam oo la yidhi waa dameerihii dabeeta uu yidhi daadiya ha hilbaha la daadiyo oo xaaraana marka waxyaalaha loo xaaraantinimeeyey xayawaanka badankooda ayaan fardihi lahayn farduu ma laha waa xayawaan nadiifa micidii wax ku ugaarsanayna ma laha waxa weeyaan ee saaladiisa iyo kaadidiisuba waxa weeyaan waa daahir sida xoolaheenna la cuno oo kale xoolaheenna la cuno kaadidooda iyo saaladooduba oo daahir wax nijaasa maaha haddaan imka reermiga wareyso ku tira maxaa tukan weyde geelaa igu habeediye oo islaantuna adhigaan maalaayo waa igu kaajaano ay odhan waxa weeyaan kol haddii cuntada la cuno hilibkooda kaadidooda iyo iyo saaladooduba waxa weeyaan waa daahir nadaafad ahaan baa la isaga nadiifinaya nadaafad ahaan laakiin daa- nijaas ahaan la isaga nadiifin maayo laakiin dameeruhu hilibkooda iyo kaadidooda iyo waxooduba waa nijaas waayo waa xayawaan mustakbasa oo naftu aanay u hiloobaynin ama maanay ku dhowaanayn Een, xadiidka kale abi saclab alkhushani rasuulku wuxuu nahiyey can akli in la cuno kullu dii naabin min asibaaci bahalaha wax ugaadhsadaa ayaa waxa uu rasuulku xarimay mid kastoo ku ugaadhsada mici badankooduna micidaasay ku ugaadhsadaan marka laga reebo ee, waraabaha oo ay caddeeyeen inuu foolosha hore ku ugaadhsado isagu foolosha hore uu ku qaniino oo uu ku goosto waxyaalaha kale oo dhan libaaxa iyo shabeelka iyo harimacadka iyo ilaa dawacada iyo jiifaa baaladan iyo guduudana waxaasoo dhani waxay leeyihin miciyo miciyahaasay dabeetana ku qabsadaan kol hadduu mici leeyahayna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu xaaraantinimeeyey waxa keliya maaha hilibkiisa oo keliye maca haragiisa maca nolol in lagu iibsado maca nolol in lagu iibsado rasuulku waa naahiyey sala allahu calayh wasalam waxaad arkaysaa qaarku odhanaya harimacadka iyo shabeelkaan ka ganacsadaayo waa la soo qabtaa dabeetana waa in iibgeeya meelahaasaan geeyaa haragiisa iyo noloshiisa iyo hilibkiisa waa xaaraan ilaahayna rasuulkuna wuxuu laha sala allahu caleyh wasalam haddii ilaahay shay xaaraantinimeeyo lacagtiisana wuu raaciyaa khiyaamada noocaasee in laga wareego kolba dhan lagaga soo wareego xaaraantiina waxa lagu yaqaanay reer bani israa'iil muslimiintu waxa loo diido sidooday uga tagaan reer bani israa'iil baa lagu yidhi xaydha ha isticmaalina deetana way dhalaaliyeen subag bay ka dhigeen subagii bay iibiyeen lacagtiisii bay cuneen markii la weydiye waxay dhahay annuma subag baanu cunnay annuma xeer baanu cunnay lacag baanu cunnay marka waxa weeyaan waa inaad xaaraanta kolba meel kaga soo wareegtaa waa in loo waa muurmuurtan in loo muurmuurtamo oo qofku ga- uu ku qanci waayo ilaahay subxaana wa tacala u damco ilahay inuu xeeladeeyo wax bannaan maaha ee xadiiska cabdillahi ibni cabbaas waxa uu leeyahay rasuulka ayaa soo maray bishaatin mayta neef adhiya oo baktiya faqaala wuxuu idhi hal istamtactum miyaa ku intifaacdaan biihaabiha harageeda qaaluu waxay dhahdeen inahaa mayta rasuul allah waa bakti faqaala wuxuu ihi inamaa xaruma waxa xaaraan ahun akluhaa cunitaankeeda keliya ee sidaa awgeed xadiiskan wuxuu tilmaamayaa rasuulkeena kariimkaa sala allahu calayh wasalam iyo sida xoolaha muslimiinta u lexa jeclaynaayo iyo di- diinta gebi ahaanba xoolaha way lexa jeclaysaa wax alla wixii ummadda anfacaya saxaabaduna waxay ka dhaleegsanaayeen meydka iyo wixii baktiyey xoolaha ka mid a inaan la isticmaalayn xurimat calaykum lmaytatu waddamu walaxmu lkhinsiir aayadahaasay ka dhaleegsanaayeen neefaa maymuuno ka baktiyey see xadiidka kale sheegaayo maymuuno ayuu ka baktiyey neef adhigii deetana way jiideenoo bannaankay ku tuureen rasuulku waa soo maray wuxuu uhi omaa ku intifaacdaan harageeda oo haraggu waa qiimuu lahaa marar badanna qiimuu yeeshaa marmarna wuu qiimo dhacaa marka uu qiimo leeyahay waa lagu intifaaci karaa oo mar waa iibiyaan mar intoo la hoodhiyo ayaa idiin laga dhigtaa oo qaarkood masalle ay ka dhigan jireen ama maxaanku dhahdaa guryaha lagu lagu dadbi jiray iyo wixii la mid a mar baa kaba iyo haddii la doono koodhar iyo waxyaala laga sameeyaa waa lagu intifaaci karaa waa xoola imika warshadaaba loo sameeyaa saa awgeed waxa ya rasulallah dee waa bakti deetana waxa uu rasuulku ku tilmaamay sala allahu calayh wasalam in cunitaankeedu keliya xaaraanyey oo miyaana nijaas ahayn nijaasta waxaa ka biinaya marka la hooriyo oo wixii dee waa tan la huuriyo oo asal iyo wax lagu sameeyo oo huurinta iyo asalka iyo waxaasoo dhan ayaa waxay ka dhigayaan wax nadiifa deetana nadiifuu noqonaya idaa dubiqa alihaabu faqad tahur haddii la hooriyo daahir buu noqdaa ee harag marka waa lagu intifaacayaa in dhaya la ysaga tuurana wax bannaan maaha ee xadiidka maymuuna waxa uu rasuulku leeyahy sal allah waxa ay maymuuna leeday jiir baa ku baktiyey ee subag anna faratan jiirba waqaca ku dhacay fii samnin subag famaatud waa ku dhimatay fasu'ila nabiy sala allahu alay wasalam canha nabigaa la weydiiyey faqaala waxa uu yidhi alquu alquu tuura ha jiirkan tuura wamaa xawlaha wixii ku hareeraysanna la tuura wa kuluu dabata cuna marka xadiisku wuxuu ku saabsan yahay waxyaalaha xayawaanaadka dhiigga leh hadday wax ku baktiyaan xukunka uu leeyahay waayo xayawaanaadka qaar baa dhiig leh qaarna waa wax yaroo aan dhiigba lahayn sida duksiga iyo ee kaneecada iyo allahuma salli ala kaneecada markay qofkan intuma yeelatay asalkeeda hore ma laha shinida iyo waxyaalaha noocaas waa iska nadiif hadday xataa ku baktiyaan waxba looma daadiyo laakiin jiirka iyo shimbirta iyo bisadaha yaryar iyo wixii la nooca ee noocyadaasa hadday shay ku baktiyaan laba xaalo midunbay noqonaysaa shaygan inuu dareero yahay iyo inuu yahay shay adag oo qallafsan hadduu dareero yahay uu ku baktiyo shayga dareerihii wuu is wada gaarsiiyaa nijaasta waa la isla daadinaya intuu doono hala ekaadee intuu doono hala ekaadee waa la isla daadinaya nijaas buu noqday waayo nijaas wada iswadagaaraysa hadduu jaamid yuu qalalan yahayna intaa ay ku baktiday iyo inaha ku dhadhow ayuunbaa saa loo goynaya hoos iyo hareeraha deetna intaasaa la tuuraya inta kale waa lagu intifaacaya la daadin maayo lana khasaarin maayo marka ashyaada noocaasa saasaa laga yeelayaa wixii qalalan ee qallafsan ee adagna waa la goynaya wixii ku hareeraysan wixii kale waa la daadinaya can ilbara qaala qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam ina awala maa nabda'u bihi ina awala waxa ugu horeeya ina awala ma shayga ugu horeeya ee nabda'u bihi aan ku bilaabayno fii yowmina haada maalinteennan tana an nusalli waa inaan tukanno uma deetana narjic aynu noqonno oo fananxara aynu gowracanno hadyigeen wadnay man facalahu qofka sidaa yeela faqad asaaba sunnatana sunnadii waa waafaqay waman dabaxa qablu qofka intaa ka hor gowracaa fa inamaa huwa laxmun waa hilib qadama wuu u qadimay liahlihi ehelkiisa laysa min annusuki cibaadadii gowraca kama mid ahaa fii shayin sinaba uga mid maaha can caaishata radia allahu tacaala canhuma ana nabiya sala allahu aleyh wasalam dakhala waa u soo galay calayha korkeeda waqad xaadat iyadoo ku xayday bisaraf meesha saraf la yidhaahdo qabla an tadkhula maka intaanay maka gelin ayay caadadu u timid walxaal hiya ayuu u soo galay tabkii iyadoo ooyeysa faqaala wuxu uhi maa laki maxaa kugu dhacay anafisti ma dhiig baad yeelatay qaalat nacan bay tidhi qaala wuxu uhi ina haada kani amru waa arrin katabahu allahu ilaahay ku qoray calaa banaati aadam aadam intuu dhalay dhadigooda ilaahay baa ku waajibiyey ee faqdi qallee faqdi qabo maa yaqdi alxaaju qofka xaajigii wuxuu qabtay acmaala qabo dhammaantood hayra an laa taduufi bilbeyti beytka dawaafkiisuun iska ilaali kacbada dawaafkeeda uun ka fogow falamaa kunnaa bimina markaannu mina joognay ataytu waxaan u keenay bilaxmi baqarin hibil hilib baan u keenay hilib ai hilib lo-aad ayaan u keenay caaisha faqultu waxaan maa haada qaaluu waxay idhahdeen daxaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ayaa ku odxaystay can aswaajihi xaasaskiisa uga odxeeyey bilbaqari marka halkaa ataytu buu yidhi laakiin waa utiyat utiyat baa saxa falamaa kunaa bimina utiitu ha falamaa kunaa bimina markaanu mina joognay utiitu waxaa lay keenay bilaxmi baqarin hilib lo-aad baa lay keenay faqultu waxaan ku uhi maa haada qaaluu waxay dhaheen daxaa rasuulu llahi rasuulkii baa ka odxiyeeyey can aswaajihi xaasaskiisa bilbaqari lo can abi bakrata can nabiyi sala allahu alay wasalam qaal ina zamaana xilligii qad istadaala waa soo wareegay ka hay-atihi qaabkiisii buu u soo wareegay yowma khalaqa allahu samaawaati waalarda ilaahay maalintuu samaawaadkii arrada abuuray siday ahaayeen ayuu dib ugu soo wareegay asanatu sanadku itnaa cashara shahran waa laba iyo toban bilood minhaa labiyo tobankaa waxaa ka mid a arbacatun afar xurumun xurmo leh oo xaaraana in wax la sameeyo oo cid wax la yeelaya waa xaaraan labalaaban alaaun saddex mutawaaliyaatun waa isxigaan dulqacda wa dulxaja waalmuxaram wa rajabu mudar rajabka mudarna gaar ayay u taagan tahay alladii waa bisha bayna u dhaxaysa jumaada bisha jumaada tani la yidhaahdo wa shacbaan iyo bisha shacbaan la yidhaha ayaa udhaxaysa haddana wuxuu yidhi ayu shahrin haada bishani waa bishee qulla waxaa idhi allah warasuulu aclam ilaahay rasuulkiisa ayaa garanaya fasakata waa aamusay xataa danannaa ilaan u malaynay annahu rasuulku sayusamiihi inuu u bixin doono bigayri ismihi magacay lahayd bishani magacaan ahayn qaala wuxu uhi alaysa dalxaja miyaana ahayn bishii dalxaja qulnaa waxaan ihi bala qaala wuxu uhi ayu beledin haada beledkeenu joognaa waa beledkee qulnaa waxaan idhi allah warasuulu aclam ilaahay rasuulkiisaa garanaya fasakata waa aamusay xataa danannaa ilaa aan u malaynay annahu sayusamiihi inuu u bixinayo bigayri ismihi magacii loo yaqiinay magacaan ahayn qaala wuxu uhi alaysa albalda miyaanay beldadii ahayn maka qulnaa waxaan idhi bala nacam waa tahay qaala wuxu uhi fa ayu yowmin haada maantu waa maalintee qulnaa waxaan idhi allahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisa ayaa garanaya fasakata waa aamusay xataa danannaa ilaa aanu filnay annahu sayusamiihi bigayri ismi inuu magacba ka bedelayo oo magac kala siinayo qaala wuxu uhi alaysa miyaanay ahayn yowma naxr qulnaa waxaan idhi bala haayo waa tahay qaala wuxu uhi faina dima'akum dhiiggiina iyo muamwaalakum xoolihiinna qaala moxamed oo raawigii wuxuu leeyahay wa axsabuhu waxaan filayaa qaala inuu yidhi wa acraadakum iyo sharaftiinu calaykum korkiinna xaraamun xaraam bay ku kala tahay ka xurmati yowmikum haada maalintiinan tan ahi siday xurmada u leedahay fii beladikum haada beledkaad joogtaana xurmada u leeyahay fii shahrikum haada bishaad joogtaana ay xurmo la u leeday wasatalqawna waad la kulmaysaan rabbakum rabbigiin oo fayas'alukum wuxuu idin weydiin doonaa can acmaalikum camalkiina alaa hooyaay falaa tarjicuu ha laabanina bacdii gadaashay dullaalan baadi ha u laabanina baadidaasoo yadribu uu garaacayo bacdukum barhkiin riqaaba bacdin kuwa kale qoortooda uu garaacayo alaa hooyaay liyuballiq ha gaadhsiiyo ashaahidu ka xaadirkii alghaa'iba ka maqan ha gaadhsiiyo falacalla waxa laga yaabaa bacda man yabluquhu cidda uu gaadho qaar ka midii an yakuuna inuu ahaado awcaa lahu mid uga faham badan oo uga xifdi badan min bacdi man samicahu cidda maqashay inuu ka xifdi bato ayaa laga yaabaa uma qaala wuxuu idhi alaa hal ballaqtu ma gaadhsiiye maratayn laba goor can caliyin radi allahu canhu annahu utiya waxaa loo keenay calaa baabi raxba isagoo jooga baabi raxba meesha la yidhaahdo bimaa'in biyo fashariba wuu cabbay qaa'iman isagoo taagan faqaala wuxu uhi ina naasan dad baa yakrahu nacaya axaduhu midkood wuxuu nacayaa an yashraba inuu cabbo walxaal huwa qaa'imun isagoo taagan wa innii aniguna ra'aytu nabiya nebiga ayaan arkay sala allahu calay wasalam oo facala sameeyey kamaa ra'aytumuunii si ay aragteen facaltu anigoo sameeyey xadiidka bara ibnu caasib wuxuu ka warramayaa maalinta ciidda ama maalinta la yidhaahdo yowmu naxr ama yowmu alcaashir maalinta tobnaad waxyaalaha la qabanayo qofka xaajigii maalinta sideedaad buu xidhanaya yowmu tarwiya maalinta sagaalaadna wuxuu joogaa carafa maalin tobnaadkana waa maalinta soo laabto ee maka u soo laabanayo ee afarta hawlood u yaallaan inuu kacbada dawaafo iyo inuu gowraco iyo inuu allahuma salli calaa sayidina maxamed timihiisa xiirto iyo inuu sameeyo asacyu bayna safa walmarwa iyo inuu gowraco wuxuu gowracay markana waxay joogaan madiina oo kaasi waa qofkii xaajiga ahaa iminka waxay joogaan madiine oo xaj kuma jiraan qofkaan xaajiga ahayni maalinta ciid aladxa muxuu qabanaya waxa ugu horreeyuu qabanaya waa inuu tukado salaadii ciidda xataa ma sii afurayo ciidda kalena wuu sii afurayaayo timiro waxoogeeya oo witri ayuu afka kusii dhufanaya xikmaddu waa maxay maadaama soddon maalmood uu afxidhnaa si aan loogu qaadanin inuu maalinta koob iyo soddonaadna ku daray waa inuu sii afuro wax kusii dhufto inuu gaajaysan yahay u badantay oo awal hore uu suxuuran jiray xilligan muu suxuuran naftuna xilli bay la qabsataa wax maadaama xilligaa la qabsatay xilligay baahanaysaa in la sii yar wax la sii siiyaa waa daruuri haddii kale hadha waxa laga yaaba inuu salaadda ku dhex gaajoodo umuuro badan baa ku jira salaadda xilligaana dib baa loo yar dhigaa salaadda ciid alfitr tan kalena waa iska soo cunayey maca daalika taa hore maxaa dib loogu dhigayey inuu sadaqatulfidriga sii bixiyo ama sakaatulfidriga markaa dib baa loo yar dhigaya tan kalena gawrucu wuxuu ku xidhan yahay salaadda marka waa in la dedejiyaa goor hore la tukadaa aan waxna las- laga sii hor cunin marka waxa ugu horey la qabanaya waa la tukanaya marka la tukadana waxa la gowracayaa qofba wixii uu hayay ee uu gowracayo ilahayna ugu dhowaanayo odxiyaduna waa waxyaalaha ugu barakada badan ee ugu dembi dhaafka badan waayo rasuulkeenu sal allahu alay wasalam wuxuu tilmaamay neefka aad ilaahay dartii u qasho maalinta ciidda ee udxiyada ah dhogortiisa oo ajara in lagu miisaamayo neefkiiyo dhogorti waa garayna dhogortiisa oo dembiyana laga dhaafayo dhogortiisu intay leeg tahay oo dembiya ka wax sahlan maaha marka inuu qofku saa yeelo hadduu saa yeeli waayo uu qallibo oo uu qadimo gowraca kadibna uu salaad tago waa xoolo iska gowracday oo reerkiisa u shilaystay oo uu hilib ahaan uga jeedo cibaado ma noqonayo waayo cibaadada qaab baa loo dhigaa qaabkaasaa la rabaa in loo dhigo ina awala maa nabda'u bihi waxa ugu horreeyaan ku bilaabayna fii yowmina haada maalinteennan an nusallii inay tukanno si wadaatana narja waa laabanaynaa fananxara waa gowracayna man facalahu qofka sameeya faqad asaaba sunnatana sunnadeenni waa asiibay oo ajarkii sunnaduu helaya waman dabaxa qofka gowraca qablu intaa ka hor fainamaa huwa laxmu waa hilib qadamahu liehli ehelkiisa uu qadimay laysa min annusuki fii shay cibaadadii udxiyada la odhan jiray shaqo kuma laha xadiidka kale wuxuu ka warramayaa caaisha radi allahu tacaala canha oo rasuulka la xajtay oo ka baqanaysa in caadadii dumarku ay u timaaddo dabeetna haddii caadadaasi u timaaddo ay xajkii wadi kari weydo markay madiine ka soo baxayeenba way ka baqanaysa dabeetna waxay soo socdaanba saraf markay joogaan waa meel labaatan kilomitir u jirta maka dhinaca waqooyi ayaa rasuulku u soo galay teendha yar bay ku jirtay teendhadii iyadoo ooyeysa wuxuu uhi maxaa kugu dhacay anasisti macaadaad yeelata qaalat nacam haa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam shaygani waa shay ilaahay u qoray oo uu ku waajibiyey calaa banaati aadam intii aadam dhalay dhadigooda waa shay lagu waajibiyo wada leeyiin waxaad la oydood la muraara dilacdaa meesha ma yaallaan maxaa kula gudboonu ila wax dhacay lagama hooye maxaa kula gudboonu rasuulku wuu tilmaamaya wuxuu leeyahay acmaasha qofka xajaya uu qabanayo o dhan qabo oo xataa ay ka mid tahay alsacyu bayna asafa walmarwa labada buurood ee safa iyo marwa dhexdooda ay socotaa waa ay samaynaysaa waayo masaajkay ka baxsan tahay maadaama aanay masaajka gelayn waxyaalaha ka baxsan oo dhan way qabanaysaa kacbada masaajka ku dhex taalla inuu qofku daahir yahayna waa shardi sidaa awgeed dawaafkuun iska ilaali wixii kaleo dhanna samee sidii bay yeeshay hadhow markay daahir noqotana dawaafkin bay qabanaysaa khalaas xajkeedi waa u dhanyi waxay culimmada isku weydiiyaan muxuu yahay calaa banaati aadam shayga noocana ama caadadan maxaa keenay qolay waxay u badan yihiin inay yidhaahdaan waa shay ilaahay ku keenay oo aynaan inagu garanaynin sababtiisa qolayna waxay yidhahdaan waa wilaadada iyo dhalmadaaba ku xidhan yihi qaarna waxay leeyihin maya geedkii ay cuneen aadam iyo xawaa ayuunbaa wuxuu noqday qolana wuxuu u noqday doobtan iyo dhuunta ayuu ragga u noqday dumarkana wuxuu noqday caadadan axaadiisna way keenaan walow axaadiistaasi aanay xoog badnayn laakiin axaadiis bay la yimaadeen ayan kaanad kay doonto ha ahaatee waa shay ay wada leeyihiin calaa banaati aadam waxaa kaloo laga qaadanaya wax dhacay inaan loo ooyin ama loo maxaan ku dhahdaa loo murugoone tallaabada kuloo gudboon aad qaadanayso markay mino joogaan baa hilib loo keenay hilibku hilib looaad buu ahaa waa ay weydiisa caaisha waxaa lagu yihi daxaa rasuulu llahi can aswaaji bilbakar dumaradiisii oodxiyadoodu waxay noqotay lo marka halkaa laga qaadanaya lo'da iyo adhiga iyo geela iyo waxyaalaha bannaan oo dhan in odxiyada lagu samayn karo xadiiska abibakra waxa uu rasuulku leeyahy sal allahu caleyh wasalam ina zamaana xilligii qad istadaara waa soo wareegay ka hay-atihi qaabkiisii wuu soo wareegay yowma khalaqa allahu samaawaati walard maalintii ilaahay samaawaadkii arlada abuuray sidoo dib kusoo noqday asanatu sanadku isnaa cashara shahran waa labiyo toban bilood minhaa waxaa ka mid a arbacatun xurum afar xurmo leh alaaun mutawaaliyaat saddex waa isxigaan dulqacda wdulxaja wlmuxaram warajabu mudar allatii bayna jumaada wa shacbaan qaybta hore xadiisku intaasu ka warramaya wuxuu ka warramayaa qolada carab la ydhaahdaa gaar ahaan kuwa ka soo jeeda nabiyullahi ismaaciil waxay sii hayseen diintii nabiyullahi ismaaciil iyo ibraahim diintii nebi ismaaciil iyo ibraahimna waxaa laga soo gaadhay afar bilood oo xurmo leh oo ay kala nabad galaan safrahoodu isdhex maraan qabaa'ilku isdhex maraan aan waxba la isu geysanin waa dulqacda dulxaja iyo muxaram iyo rajab oo gaar u taagan qolooyinkan ree ismaaciil ka soo jeeda oo canaaniyiinta la yidhaahdaa waa laba waxaa loo qaybiyaa mudar iyo rabiica mudar oo rasuulku ka soo jeeda sala allahu caleyh wasalam ayaa aad u tixgelin jireen rajab rajab bay tixgelin jireen magacoodii baa loogu daray rajabu mudar baa layidhi bishii mudare bishii rajabe reer mudaray tixgelin jireen oo u dhaxaysa bisha shacbaan ee ramadaan ka horaysa iyo jimaadi taani afartaa bilood waxa weeyaan waa xurmay leeyihiinoo dagaalna lama qaado islaamkuna sidii buu waajibiyey cidna cid ma- ma dhibaatayso ciddii dhibaataysaana dembi labalaaban bay noqonaysaayo iyadoo dhibkuba marka hore xaaraan aha ayaa haddana xilliguna xaaraan laba kasii dhigaya laakiin marka la leeyahay istadaara ka hay-atihi qaabkiisu wuu soo wareegay macnaheedu waa maxay carabta waxay samayn jireen waxay ahayn ummad lagu qaatay dhibaatada iyo islaynta iyo dilka iyo dhaca iyo weerarka iyo gulubka la isgelinaayo marka waxay samaynayaan reer bay doonayaan inay ku degaan oo weeraraan bishiina way soo gelaysaa xurmada lahayd guurtidoodii baa soo imanaysa odayaashii waxay odhanayaan maxaanu yeellaa reerkaana waa damacnay inaynu weerarno bishiina waa soo gashay xal inoo raadiya xalku waxa weeyaan bishiiba waan raraynaa bay leeyiin go-aan bay waa soo celiyayo sideedii bay kusoo noqotay ee sidaa ha loo ixtiraamo oo dib yaan loo dhigin yaan lagu talaacubin yaan lagu ciyaarin axkaamta ilaahay intaa markuu sheegay haddana wuxuu u gudbay inuu ummadda ka dhaadhiciyo dhiigooda iyo maalkooda iyo sharaftoodu inay tahay mid la ilaaliyo oo aan lagu xadgudbin laguna tacdiin marka wuxuu u dhigayaa qaab muhiima oo in ummadda la soo jeediyo waxyaalo badiihiyaad oo laisla garanayo ayuu su-aal weydiinaya iyaguna si nidaam lo aadaab leh uga jawaabayaan ayu shahrin haada bishani waatee way garanayaan bisha mar bay wada odhan lahayn waa bilheblaayo laakiin way ka habeedaysanayaanoo samadaa furan in waxyiba soo degay oo magaciiba la bedelay war ma hayaan marka hadday iska yidhahdaan biloo la yidhahda waa la bedelay magaceediiba marka waxay leeyihin allahu rasuulu aclam ilaahay rasuulkiisaa garanaya muddu aamusnaa aamuskaasina waa muhiim culimada tarbawiinta ahee wax ka warrama waxay leeyihin dadka haddii waxoogay laga aamusnaado xataa kii yar luloonayay iyo kii meel kale ka fikirayay wuu soo jeesanaya waayo wuxuu is odhanayaa maxaa isbedelay dhawaqaad maqlaysay dhawaqii maxaa joojiyey maxaa soo kordhay intibaah buu samaynaya markuu intibaha samayu soo jeesto wixii loo sheegay caadi buu ugu dhacaya caadi buu qalbigiisa ugu dhacaya markaa rasuulku waa aamusay waxa in badanna waa aamusnaa waxabaanu isnimalaa magacii baa la bedelayaa miyaanay dalxajo ahayn ha beledkana waa kee ilaahay rasuulkiisaa garanaya muddu waa aamusnaa miyaanay beldadii ahayn albalda iyo maka iyo baka iyo uma alqura magacyo badan bay leedahay fa ayu yawmin haada maalintana waa maalintee ilaahay rasuulkiisaa garanaya muddu aamusnaa alaysa yowma naxar maalintii yowmanaxriga ciidda ee tobnaadkii miyaanay ahayn qulnaa bala deetu wuxuuhi fa ina dima'akum dhiiggiinna inaad dhiiggiinna daadisaan wa amwaalakum xoolihiinna inaad kala dhacdaan wa acraadakum iyo sharaftiinna inaad wax iska yeeshaan calaykum xaraam korkiina xaaraan bay ka tahay ka xurmati yowmikum haada maalintan tan ahay say xaaraanta u tahay ee xurmada u leedahay fii beladikum haada beledkiina siduu xurmada u leeyahy fii shahrikum haada bishan aad joogtaan say xurmada u leedahay waxaa kale ugu sii darayaa ilaahay baad la kulmaysaan camalkiina waa laydin weydiinayaa ee aniga gadaashay ha noqonina qaar baadiya oo islaayo oo luqunta iska garaaco gawda iska saaro oo nafta iska gooya ha noqonina ee walaale ilaahay noqda kadika haddana wuxuu u dirayaa hawl muhiima oo ah diintan iyo qur-aankan iyo xadiiskan waa maqasheen kiina maqlow kaaan maqlin gaarsii kaaan maqlin waa maxay mid meesha ka maqan iyo mid aan dhalanba sidii bay yeeleen wayna soo gaarsiiyeen ammaanadii ugu qiimaha badnayd bayna soo gaarsiiyeen weli rasuulku wuxuu ku daray sala allahu caleyh wasalam kuwa la gaadhsiinayo qaarkood baa waxay ka cilmi badnaan karaan oo ay ka xifdi badnaanayaan kuwa jooga qaar ka mid ah ficlanna way dhacday oo saxaabada qaar baa lagu sheegay hal xadiisuna xafisanaa qaarna tobaneeyo qaarkoodna boqolaan qaarna kumanaan abu hurayra oo kale dhowr kun baa lagu sheegaa laakiin waxaa ka soo baxay culimmada islaamka bukhaari oo yidhi waxaan xafisanahay laba boqol oo kun oo xadiis laba boqol oo kun oo xadiid xataa mama qaadaan cashiradaha kombiyuutarada imika aynu haynaa ma qaadayaan waa in dhowr mid lagu daraa oo uu ka- uu ka- uu ka- uu ka khatarsanaa uu ka muhiimsanaa waxa weeyaan intaasuu qaybsanaa markaasuu kitaabkiisa bukhaariga ka soo xulay qaarkoodna waxay tilmaamaan inay ka badan yihiin waxay xagsan yihiin markaa kuwaasaaba ka mid ahaa waxa weeyaan iyaguna ummad ilaahay diinta usoo diray bay ahaayeen waanay ka faa'iideeyeen waanay inoo soo gudbiyeen wasatalqawna waxaad la kulmaysaan rabbikum rabbigiin fayasalku wuxuu iweydinaya can acmaalikum camalkiina alaa hooyaay falaa tarjicu alaabanina bacdi gadaashay dulaalan idinkoo baadiya yadribu bacdukum barkiin garaacayo riqaaba bacdin barka kale koortooda alaa liyubaliqa gaarsiiyo ashaahidu ka xaadirkii alghaa'iba ka maqan falacalla waxa laga yaaba bacda man yabluguhu kuwa uu gaaraya qaar ka mida an yakuuna inuu yahay awcaa mid uga xifdi badan lahu min bacdi man samicahu kuwii maqlay qaar ka mida uma qaala wuxu uhi alaa hooyaay hal ballaqtu ma gaarsiiye xadiiska cali bni abi taalib wuxuu ka warramayaa cabitaanka cabitaanka in sarajooga lagu cabbaa waa wax bannaan sunnaha rasuulkuna sala allahu alay wasalam waxa weeyaan in fadhiga lagu cabbo rasuulkana way ka dhacday labada goorba inuu ku cabbay fadhigana inuu ku cabbay sarajoogna uu ku cabbay sarajoogga culimmadu waxay yidhaahdeen waxay ahayd tusaale ummadda uu siinayo inay bannaan tahay oo fadhigu aanu ahayn waajib in lagu cabbo ee markuu qofku degdegayo iyo mararka aanu meelba haynin inuu iska cabbi karay bannaantay laakiin sunnuhu waxa weeyaan in lala fadhiisto cali ibni abi taalibna taasuu caddaynaya isagoo xaramka jooga baaburaxba waa albaab ka mid albaabka xaramkae ayaa uu u yaadhay biyo deetana sarajoog buu ku cabay wuxuu leeyahy waxaan u jeedaa qaar baa necab inay sarajooga ku cabbaane waa rasuulkaa idinka sharaf badnaa oo idinka fadli badnaa oo idinka cilmi badnaayo sarajoogu ku cabay markaa sarajoogu waa bannaayey fadhiguna waa sunne inaasan kusoo wareynaa ilaahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin الصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه، وحا وعشر كانوا كبل أمية حديث قال أبو قولي شني اللباتا وورنا يا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحا وكسورني النبي الكريم كان صلى الله عليه وسلم إنو ديدي إن لقعبه أفكه كلقه إيه سبرارك naha nabiyu nebigu waxa uu diiday sala allahu calayh wasalam can ishurbi in laga cabo min fami siqaa'i weelka afka dhuuban sida killigoo kale in afkiisa la nuugo waalqirbati iyo sibraarka wa an yamnaca arajulu iyo qofku inuu u diido jaarahu jaarkiisa an yaqrisa inuu ku taago khashabahu qorigiisa fii jidaarihi gidaarkiisa inuu ku taago oo ay gidaarka wadaagaan labadaba rasuulku waa uu diiday sal اllahu عalيyه wasalam can abi hurayrata radi allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wasalam yaquul lan yudkhila ma gelinayo axadun qofnaba camaluhu camalkiisu gelin maayo aljannata jannada qaalu waxay dhahdeen walaa anta ya rasuula allah maca adigana ya rasuula allah camalkaagu janno ku gelin maayo miya qaala wuxu uhi walaa ana xataa aniga ilaa an yataqamadanii allahu in ilaahay itiimbiyo oo uu igeliyo mooyaane bifadlihi fadligiisa iyo galladiisa wa raxmatihi naxariistiisa ee fasadiduu toosiya camalkiina wa qaaribuu dhadhaweeya walaa yatamanayanna midkiin yuu jeclaanin oo u yeedhanin axadukum midkiin almowta geeri yuu u yeedhanin imaa muxsinan hadduu yahay mid wanaag samaynaya falacalahu waxa laga yaabaa an yasdaada inuu kororsado khayran wanaag inuu kusii darsado wa imaa musii'an hadduu mid xumaan faraha kula jira yahayna falacalahu waxaa laga yaabaa an yastactib inuu iscanaanto oo dib usoo noqdo can ibni cabbaasin radia allahu tacaala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ashifaau caafimaadku fii alaasatin saddex buu ku jiraa sharbata casalin cabitaan la cabo malab wa sharbata muxjim mid wax mid wax mid wax tooba toobidiisa wa sharda waa waa dilaacidda inuu ku dilaaciyo mid wax tooba oo uu toobo wa kayati naarin iyo dab laguu gubo wa anhaa ummatii ummadayda waan ka nahiyaya waa u diidaya can ilkayi gubniinka rafaca alxadiis can abi hurayrata radi allahu canhu annahu samica wuxuu maqlay rasuulu llahi sala allahu alay slam yaquul fi lxabati sawdaai xabatu sawdaada ama xabaasuuda shifaaun caafimaad baa ku sugan min kulli daa'in xanuun walba ila saama geerida mooyaane qaala ibnu shihaab waxa uu yihi wasaamu almowt saamkuna waa geerida waalxabatu sawda waxa uu u jeedaa ashawniisu mid aan la garanayn ayuu ku macneeyey laakiin xilligaa macruuf buu ku ahaa magacan xabad sawda baanay aqoonin waxa u yaqaaneen shawniis iminkana shawniiskaan la garanayn xabasuda oo la garanaya marka waa taas weye dhowrka xadiis aynu akrinay xadiiska hore waxa weeyaan xadiis ka warramaya aadaabta wax loo cabo haddii xadiiskii horena xalay ku khatimay uu ahaa qaabka loo cabayo sare joogga inuu bannaayey ee fadhiguna uu sunno yahay iminkana wuxuu xadiisku inoo sheegayaa in rasuulkeenna kariimkii sala allahu caleyh wasalam isagoo inoo turaya inuu diiday shayada afka dhuuban in la nuugo ujeeddadoo ah qofku waxaa laga yaaba markuu saa u qabto ee uu nuugo in weelkan wax ku jire ama saxar ama xayawaan nool ama wax kale ay ku jiraan iska arki maayo markaa wuu qurqurinaya waxayaana wuxuu u raaco dhuunta u istaaga marka ama waa caloosha ugu dhaco deetana kaa waswaas u ka qaado oo yidhahdo halkaa ama qorata igu dhacday ama waxa weyaan wax kale ayaa ii raacay ama deetana waswaaskaa u qaaday cid maaraysaba la waayo ama dee qodaxyo isku gudubto wax kastaa dhici kara marka inuu weel ku shubto weel maran weel muuqda deetana waa cabo weelkaa muuqda arkayo oo iska arkaayo iyo sibraarka oo isna lamid un sibraarka halka dhuuntiisa in laga cabo oo saa loo qabso oo la jaqaa wax way wax bannaan maaha waxaana laga ilaalinaya qofka inay dhibaata u raacdo taas waa koobaad waxa laga warramayaa uun nabadgelyadeenna iyo wanaagga ayaa rasuul ka warramaya sala allahu caleyh wasalam qadiyadda kalena waxa weeyaan dadka muslimiinta ah iyo dhaqankoodu inuu yahay dhaqan ku dhisan naxariis iyo suturitaan oo aan ku dhisnayn qallafsanaan iyo ka gooso iyo jaanis iyo seebar ha u samaynin taa kuma dhisna waxaa berigaa hore la samayn jiray guryuu waxay ahayn dergado oo qoryaa lagu dhisaayay iyo xaabo iyo tiiran markaa labada guryo la isku dhejinayo waa in tiirka tiirka loolasoola dhex geliyo si ay labadii guri isu haystaan markaa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam midkiin jaarkiisa yuu u diidin inuu qorigiisa qoryaha dhex gashado oo guriga guriga ku dhajiyo marka waa min maxaasin alakhlaaq waa akhlaaqda wanaagsan waajib maaha waajib maaha laakiin waa dhaqan wanaagsan waxaa soo gelaya iminka guryaha la ysku dhajiyo ee halka gidaar wadaaga akhlaaqda wanaagsan waxay keenaysaa kollayba waad dhisatay lacagtii aad gelin lahayd waad gelisay inaad tidhahdo waxba kuu qiimayn maayee iskaga qabso bishardi laakiin waa inaanu gurigii dhibtoonayn oo gurigaaga naxu yeelay adiguna aad awoodayso aad ka maarmayso xoolaan yar haddii laakiin intaba aad u baahantay oo qofkana qof faqiir u yahay wuu odhan karaa ii qiimeeya oo gidaarkii kala baryi celiya wuu odhan karaa laakiin dhaqanka wanaagsan waxa weeyaan waa qof jaara waxba laysaga baahanaya in laysku xumaadaa wax fiican maaha inuu soo dhaweeyo soo dhaweeyo gidaarkaygana isticmaal waxba yeeli maayo haddaanu dhibaato u samaynaynin taana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa uu ka hadlay waxaana looga jeedaa uun dadka walaalahay inay si wacan wada dhaqmaan naha nabiyu nebigu wuxuu diiday sala allahu caleyh wasalam can ishurbi in laga cabo min fami siqaa'i weelka afka dhuuban ee killigoo kale ah caaradiisa waalqirbati iyo sibraarka wa an yamnaca inuu diido arajulu ninku jaarahu jaarkiisa inuu u diido an yaqrisa inuu ku taago khashabahu looxiisa iyo tiirkiisa fii jidaarihi gidaarkiisa xadiiska kale abi hureyra wuxuu ka warramaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay waajibaad buu ina faray ugu horeeyo tawxiidka in ilaahay waxidno iyo acmaasha kale salaada iyo soonka iyo sakada iyo xajka iyo waxyaalaha ilaahay loogu dhowaado acmaal alkhayr baa laydhaha waa acmaasha jannada kugu dhoweeya laakiin jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala ee qiimaha badan ee lagu sifeeyey inaan ilina arag dhegina maqal qalbi bini aadama aanay kusoo dhicin jannada noocaasa marka laga warramo aad yaabayso camalkeenna yidhi ma gooyaa ma gooyaa lacag ma isu noqon karaanoo ilaa markaad adigu iminka lacag qaato eed shan boqol dhiibto koob shaha wuu kuu goynaya bimacnaa wuu isceshanaya saasoo kale miyay isu ceshanayaan rasuulku taasuu sheegaya wuxuu leey maya camalkiinani waa camal ilaahay ku kala ogaanayo ka isaga adeecay iyo ka ku dhagaadkaaday laakiin silcada ilaahay oo jannada ahi waa qaali camalkeennu ma goynaye naxariista ilahay buu inagu siinayaa asxaabtu way yaabeen annagu garannay oo camalkaygu waa hooseeyaa walaa anta maca adigoo rasuulka ilaahaya camalkaagu janno kuu goyn maayo miyaa haa ii goyn maayo in ilaahay naxariistiisa ay siiyo oo igu daboolo mooyaane iyo fadligiisa camalkaygu ma goyo markaa waxaa laga laga ordayaa inaad tidhaahdo aad camalkaaga ku kalsoonaato tidhaahdo waan salaad badiyey waan soon badiyey wuxuu ii goynayaa janno inaan ku galo laa amarkii ilaahay baad qaadatay saasuu jannada kugu siinaya laakiin kuu goyn mayso waxaa kaluu rasuulkuna raaciyey sala allahu alay wasalam fasadiduu toosnaada waqaaribuu dhadhaweeya kollay ma gaari kartaan halkii la rabaye dhadhaweeya uun qodobka ugu dambeeyana waxa weeyaan tamani lmowt geerida inuu qofku jeclaado qofka waxaa ku dhacaya dhibaato xanuun faqri waxyaalo kalaa ku imanaya cidduu jeclaaba baabaa soo dhimanaysa deeta wuxuu odhanayaa meeshan baan maan geeriyoodo ama maan dhinto si kii ku gebeeyey nin caraba ayaa wuxuu lahaa wax ku dhacay mooyaane alaa mawtun yubaacu faashtariihi alaa mawtun yubaacu faashtariihi fahada alcayshu mima laa khayra fiihi alla maan helo mowt la iibinayo waan iibsan lahay cayshkan iyo noloshani khayr kuma jiro waxa noocaasa rasuulku uu nahiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu u nahiyayaa saddex arrimood midkood ta koobaad qofkani waxaan ku dhacay buu u sabri laaye sabir la'aan baa haysa waa qof bila adkaysiya inuu adkaysto oo ilaahay hortii u sabraabay ahayd mar labaadka hadduu qof wanaagsan yahay oo toosan waxaa laga yaabaa inuu khayr sii badsado hadduu sanad nool yahay bila nool yahay sanawaad nool yahay khayrkuu sii kororsanaya ta saddexaad hadduu xun yahayna oo dariiqii xumaan hayana inuu ka toobad keeno oo ilaahay jaanis damba waafajiya laga yaabaa yuu mowdka dedejsani markaa mowdkii inaad u yeedhataa la diiday in adigu kaba iskagasana kaba daran in adigu qudha iska jarto waa shay aan bannaanayn gaar ahaan qofku markuu uga ordaya adduunyada wax ku dhacay maalan xanuun baa igu dhacay deetu istooganaya sunbuu iswaraabinaya meel buu iska soo tuuraya waxyaalaha noocaas wax bannaan maaha lan yudkhila ma gelinayo axadun qofnaba camaluhu camalkiisu gelin maayo aljannata jannada qaaluu waxay dhahan walaa anta ya rasuula allah rasuul allah maca adiga qaala walaa ana ilaa an yataqamadani allahu in ilaahay ugu daboolo mooyaane bifadlihi galladiisa iyo waraxmatihi naxariistiisa ee fasadiduu dhadhaweeya fasadiduu toosiya waqaaribuu dhadhaweeya walaa yatamanayanna yaanu tamaniyin axadukum midkiin yuu jeclaysanin almowta geeriyuu u yeedhanin imaa muxsinan ay ima an yakuuna muxsinan inuu yahay mid toosan oo wanaag sameeya falacallahu wuxuu u dhow yahay an yasdaada khayra inuu khayr korsado wa imaa musii'an inuu mid xun yahay baa laga yaabaa xumaan wada falacallahu wuxuu u dhow yahay an yastactiba inuu iscanaanto oo ka soo laabto labada xadiisee dambana rasuulkeena kariimkaa sala allahu caleyh wasalam wuxuu ku sheegayaa afar shay oo dawo ah waa dawo dabiiciya mid kiimika lagu daray maaha mid laga yaabo inay yeelato raadad kale maaha waa saddex shay waa saddex shay oo xadiisa iyo mid kaleo afraad wuxuu rasuulkeena kariimka yidhi sala allahu caleyh wasalam dawadu saddex bay ku jirtaa malab la cabo iyo shardata muxjim mid wax tooba dilaacintiisa sharda waa dilaaca inuu ku dilaaciyo kaa dhiijiyo iyo kayata naar dab la isku gubo xadiiska kalena wuxuu sheegayaa alxabati sawda xaba suda intaa marka la isu geeyo afartaa shay waa dawada la yidhaahdo adibbi albadiil caafimaadka lagu bedelo caafimaadkan kale imika ee kiimikada ee dawooyinkaa isagaana ka dhibaato yar hal cillo ayuu leeyahy cilladiisu waxa weeyaan qadarka la siinayo ayaan caddayn shaygii inuu daweeya waa la isku raacsanyay waxaa sheegay rasuulkeennii kariimkaa sala allahu caleyh wasalam asaadiq almasduuq aan weligii been sheegin sheegan hayna laakiin qadarka qofka la siinayo intay tahay culimo badanoo caafimaadka yaqaana imka ku dadaalay inay soo saaraan dhooska inta la siinayo laakiin xilliga hore may lahayn markaa casalka rasuulka inoo sheegay sala allahu aleyh wasalam ilaahayna qur-aanka waa ku sheegay laakiin waxaa la rabaa xanuunka aad ka cabanayso iyo dawada lagu siiyey inay iswaafaqayaan ilaahay subxana watacala aad la kaashato oo aanad odhanin dawada lafteeda ay bogsinayso inaad ilahay la kaashato tira ilaahay baa igu dawaynaya waaye mar baa rasuulka waxa u yimi sala allahu caley wasalam nin cabanaya ole yaa rasuul allah walaalkay calooshaa laga haya dabeetna wuxuu idhi asqihii casalan malab sii wuu soo siiyey yaa rasuul allah weli waa cabanaya dabeetna wuxuu ihi horaba malab sii mar saddexaad buu yimi sii buu mar afraadkii buu ku yidhi sadaqa allahu wakadabat badnu akhiika afar goor markuu yidhi waxa weeyaan waxba uu ka tiri weyday ilaahay run buu sheegay caloosha walaalkaana been bay sheegtay ha ma ilaahay baan rumaysanaa hee mise caloolka caloosha walaalka ilahay baa la rumaysanaya marka waxaa laga yaabaa unay labada xanuun ay kala duwan yihiin xanuunka iyo dawadina kala duwan yihiin shardat muxjimna waxa weeyaan jirka waxaa ku jira mararka qaarkii dhiig faasid ah oo bedelmay oo wax ku dhaceen ama oo muddo dheer ku jiray dhiiggaasu ka sii daynaya oo qofka marka la toobayo waa kanoo waxaa isku soo istaagaya dhiig madow oo hurgumo ah deetana intaasaa laga sii daynaya mid fresha soo gelaya khalaas caafimaad baa ugu horray marka dhiiggiisuna oo shaqaynaya iyo kayatnaar dabka in lagu gubo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabka waan u diidayaa ummadayda walow caafimaadiyey laakiin haddana kuwa kale ha isticmaalaan waayo dabkii wuxuu leeyay xanuun iilaan xanuujin qofka la xanuujinayo mar labaadka dhaawac buu keenaya isagu inuu qofkii ku bogsan waayo oo dhaawacu weligii ka muuqda waa suurtagal marka intaasuu u diidaya laakiin diidmadu maaha diidmo xaaraana ee waxa weeyaan kuwa kale ku kaaftooma oo intaa ka warwareegi kartaan ka warwareega waana laakiin inay caafimaadka uu inoo sheegay waxyaala laakiin inagu aanu samayno ee maalin heblaaye in la gubo in nin cali la yidhaha gubo waxyaalaha noocaasi macno badan kuma fadhiyaan ciddii ilaahay subxaana wa tacala uu soo dhiibay ayaa gubaysa noocu doona ha noqdo magac walba ha la yidhaahdo xadiidkan wuxuu tilmaamaya fi lxabati sawda xabaasuuda baasha laydhaa ee suuqeenna taallaa inay caafimaad tahay cudur walba ila saam cudur keliya waa geerida wax baajinayaani jiri asaam walmowt walxabatu sawda ashawniis markaa rag badan baa ka shaqeeyey oo iyada oo sida dareeraha ayaa imika la helaa iyada oo caadigeedia la helaa iyada oo tuman xataa qaar baa saabuuno ka sameeyey ee aad bay ugu dadaaleen jazaahum allahu khayran عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى إسقاد سين مجرت ولا طيرة باصي سين مجرو ولا هامة كوميس وحلا لنا مجرو ولا سفر بل سفر لنا باصي سين مجرتو وفر كأرض من المجدوم كجدان كقبا كأرض كما تفر سداد أرضه من الأسد لبح عن أبي جحيفة قال رأيت وحن أركي بلالا بلال oo jaa keenay bicanasa waran yar murjin yar oo gaaban farakasaha wuu qotomiyey uma aqaama asalaa deetana salaadii buu aqimay fara'aytu waxaan arkay rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam oo kharaja ku soo baxay fii xullatin isku joog mushamiran uu kor u qaaday fasallaa wuu tukaday ragcatayni laba ragcadood ila alcanasa hootadii ama murjinkii yaraa ayuu u tukaday wara'aytu nnaasa dadka ayaan arkay iyo wadawaaba xooluuba yamuruuna waxay marayeen bayna yadayhi xaggiisa hore min waraai alcanasa min waraai imka waxaa looga jeedaa min amaami alcanasa murjinka yar xaggiisa hore ayay marayeen can cuqbata ibni caamir radi allahu canhu qaal uhdiya lirasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka waxaa loo soo hadiyeeyey farruuju xariirin xariir isku jooga oo laakiin dhinac ka daloosha oo dilaac leh farruuj waa dilaac inay leeday falabisahu waa xidhay uma deetana sallaa fiihi waa ku tukaday uma deetana insarafa salaadii buu ka baxay fanazacahu wuu siibay nazcan shadiidan si adag buu isaga saaray kalkaarihi lahu sidii wax diidan oo kale ayuu ahaa uma qaala waxaa kaluu raaciyey laa yanbagii haada kani uma habboona lilmuttaqiin cidda ilaahay ka baqanaysa uma habboona can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam lacana allahu ilaahay ha nacdalo almutashabbihiina kuwa isu ekaysiiya ee min arijaali ragga ka mida ee binisaai dumarka isu ekaysiiya wlmutashabihaati kuwa isu ekaysiiya ee min annisaai dumarka ka mida ee birijaali ragga isu ekaysiiya can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaal lacana allahu ilaahay ha nacdalo alwaasila gabadha timaha xidhiidhisa ee timo kale ku ladha wlmustawsilata iyo tadalbata ee tiraa timaha ii dheere heblaayoy waalwaashimata ta wax daldaloolisa ee dumarka mudmudda ee u tunta ama tumitaanba u yaqaanaane waalmustawshimata iyo ta dalbanaysa ee la ii tun intaba ilaahay ha nacdalo subxaanahu wa tacaala axaadiistan aynu akhrinay xadiiska abi hurayra wuxuu ka warramayaa waxyaale caadooyin ahaa caadooyin carbeed oo siday u aaminsanaayeen sharcigu beddelaayo innagana waynagu soo dacallowday sidaasi la mida ayay ummaddeennu u aaminsanaayeen waxyaalihii baa islaamku ka hadlaya waxa ugu horeeya alcadwa ma hiya alcadwa waa isqaasiiska wax la idhaahdo duri maan qabin waan iska caafimaad qabay hebelun baa noo yimiyo wuu nagu qufacay deeta waanu qaadnay nin maxaan xanuunsanayaan ka daba cabayo xanuunkii baan qaaday laa cadwa waxba la isma qaasiiyo wax la isqaasiya ma jiraan rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin acraabiya la dooday wuxuu yaa rasuul allah laa cadwa baad leeday geel caafimaad qaba ayuunbaa hal cadhaysan u imanaysa hal cadhaysan baa soo gelaysa gebigiisa wada cadhoobaya yaa rasuullah waa sidee markaa ma diidane wuxuu leeyahy ka qanci rasuulku wuxuu ka qanciyey meel dhow wuxuu ihi faman acda alwal garanay tani waa timo geelanay qaasaad leedahay soo maaha tii ugu horraysay yaa qaasiiyey tii ugu horraysay een cidiba uga horraynin yaa qaasiiyey ilaahay baa ku keenay subxaana wa tacaala marka ilaah umbaa raraya xanuunkan intuu qaado ayuunbuu cid kale u geynayaa ee xanuunku ma laha awood isagu isku qaado oo intuu awood dhaqaaqo idhaa hebel baan xanuun ku ridayaa ma laha ilaahay ku riday kan ayuunbaa soo qaadaya kanna ku ridaya ku kale looga sii qaadaya kaa ku ridaya marka xanuunkii awooduu leeyahay ma jirto haddana islaamku kuma laha afka u dhigo oo iska qufaac hadduu doonee bimacnaa taxadir oo aduu isilaali waayo hadhow waxa laga yaabaa ilaahay baa kugu riday laakiin haddii aanad is-ilaalinin waxa laga yaaba hadhow inuu qoomamoodo aa maalin baas baan hebel u dhawaaday igumuu dhacaane kaasumaanu imo deetana kaasumaa noo yimo reerka nin baa u yimi xanuunsanayo khalaas midhba nagama hadhin markaa si aanu hadhow u tiiraayoonin oo aanu hadhow u maxaan ku dhahdaa aanu u warwarin oo walbahaarin ayaan leeyahy marka hore iska ilaali laakiin xanuunku isagu isma qaado oo meel kale isma geeyo ilahay baa geeyey subxana wa tacaala taas waa ta koobaad ta labaadi waxa weeyaan atiyara baasaysiga carabi sida innaguba aynu u baasaysan jirnay ayay u baasaystaan xayawaanaadka shimbiraha dawacada waraabaha iyo wixii la mid a iyo xataa dumarka iyo maalmaha iyo habeenada waxyaalahaasoo dhan way leeyihin shimbir buu u imanaya uu didinaya hadduu midigu duuloo odhanaya waa saanix hawshiisii buu qabsanaya wuxuu leeyahay khayr baa ka dhacay midig buu u duulay hadduu bidix u duulana waa baarix khatar weeyaan iska soo laabanaya safarkii iyo guurkii iyo hawluu watay wuu kansalaya innagana waa nooca subaxa uu soo baxo haddii uu ka hor dhaqaaqo baalkalena madadka iyo haddii maxaan ku dawaca ka horboodo hooda laybuu odhanaya haddii waraaba iyo qof dumara u arkana haba sheegi midixda habeenkii lama kala qaato gudcur sagaal weeyaan waxa weeyaan waa safar waa arbaca bil u dambaysa waa kan waa kullu hada khuraafaat ma anzala allahu biha min sultaan waxay qabanayaan ma jirto maxay qaban karaan waxay qaban karaan ma jirto ilaahay baa adduunka maamulanaya waxaa kaloo la mida safarta uu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam walaa safar innaga wadinka arkay safar inaguma safarto ha markaasaa guurkii iyo geedigii iyo umuurihii o dhan la joojinaya xataa carab baa hore u lahayd waa adiga arkay intaanay safar soo gelin baa guurka la dedejinaya bishaasoo dhan waa dhaag xama jiraan waxa weeyaan ilaaha safar abuuray ayaa bilaha kala abuuray wixii ilaahay qadaray baa dhacaya wax iyadoo ay wadatay ridaayey ee ma jiro ilahay baa umuraha wataa yaan waxaa lagaa dhaadhicinin waa inuu qof isilaaliya walaa hama guumaysta waxaan naqaanaa guumaysta oo markay reerka kusoo fadhiisato leelaa reerkan khalaas waxa weeyaan tacsibaa reerkan ay u sheegaysaayo cid baa ka dhimanaysa shimbir yaroo kalaa imanaysa oo safar baa soo socda maxaa ogeysiiyey oo miskiina iska tasbiixsanaysa ilahay baa u tasbiixsanaysa waxa ma oga safar baa inoo soo socda waxba kama jiraan guumaystaas waa makhluuq ilaahay abuuray wax meeshay doontay fadhiisanaysaa meesha dayntay maraysaa ilaahay wuxuu ridayay waxba kama oga waxaa kaloo rasuulkeenu raaciyey sala allahu aleyh wasalam almajduum qofka judaanku ku dhacay judaanku waa cudur ilaahay naga haye cudur aad iyo aad u xun oo rasuulku u cawdu bilaysan jiray allahuma ini acuudu bika min aljunuuni waaljudaami waalbaras wasayi ilasqaam waa duca aad u qiimo badan qofka inuu barta la rabo ilaahayo waalida iyo judaanka iyo baraska iyo xanuunada kuwooda xun oo dhan baa ilaah kaa maan galay waa inuu qof ku ducaystaa oo aad u badsadaa judaankaasi jirku jarjaraa jirkuu googoynaya qofkuna waxa weeyaan waxyaalo badan baa ku dhaco dhakhaatiirtaa taqaana dabeetana waa waxyaalaha inta badan ay yidhahdaan waxbaa laysku maartay wuu gudbaa ilahay baa gudbiye waataynu sheegnay laakiin haddana si aanu qofku u tiiraayoonin ayaa la yidhi ka carar waayo hadduu kugu dhaca dhow waa laga yaaba inaad tiraahdo waa inaad tiiraayoto oo aad murugooto ee marka horeba iskaga durug sidaad libaaxa uga cararto uga carar baa la leeyahy xadiiskaasana haddaynu kaga baxno xadiiska abi juxayfa axkaam badan buu xambaarsan yahay wuxuu leeyahy abi juxayfa waxaan arkay bilaal oo wata murjin waran yar dabeetana qotomiyey dabeetana salaadii aqimay rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa soo baxay murjinkani muxuu qabanaya waa waa sutra waxa weeyaan qofku asturaya ciddii hormari lahayd ayuu dembiga ka ilaalinaya qofkuna waa inuu sutro samaystaa oo baalladaha seexaradaha iyo kaabada masaajidka iyo wixii uu dhigan karo cumaamadii rakuusa iyo waa inuu sutro samaystaa markaa qofkii hor mare sutrada xaggaa ka maraa dembigiibuu ka ilaaliyey laakiin hadduu bannaan iskaga tukado ummaddii baa dembi ku ridayaayo rasuulku wuxuu leh alayh salaatu wasalaam arbaciin inuu taagnaado maalmood ama bilood ama sannadood ayaa uga khayr badan inuu salaad hormaro markaa waa inuu wax taagaa wax yaroo xoogay leeg oo la arkayo taa ka leeg taasi waa kow ta labaad isku joog inuu xaragoon karo qofku ayaa caddaynaysaa waayo rasuulku wuxuu ku soo baxay isku joog aad u qurux badan oo saxaabada kale lahaayeen markuu xidho wax ka qurux badnaan jiray may jirin ayuu ku soo baxay waxaa kaloo inu ka arkaynaa mushamiran shullaha muu dhigin muu jiidaynin kor buu isaga qaaday waa libaaska ragga inuu xooga dallacnaado dumarkaa loogu talagalaya jiidaan laakiin waanu yar dallacanyi dabeetan laba ragcadood buu tukaday waayo safar bay ahaayeen salaaddii wuu soo gaabiyey xoolaha iyo dadkuna xagg hore iska marayeenoo maadaama waxu taagan yihiin waa u bannaanta in la hormaro xadiiska kale cuqba ibnu caamir wuxuu tilmaamayaa rasuulka waxaa loo soo hadiyeeyey isku joog xariira oo dhabarkaa yar furan dhabarka dambuu yar furnaa deetana wuu xidhay waanu ku tukaday culimmadu waxay leeyihiin xariirtu markaa hore xalaal bay ahayd ragga xalaal bay u ahayd sidaa awgeed buu xidhay markuu xidhay salaada intuu ku jiraa loo soo waxyooday inaan ragga laga xaaraantinimeeyey markuu saa uga baxay si adag buu u saaray markaasuu uhi laa yanbagii hada lilmuttaqiin dadka ilaahay ka baqnaya muuminiinta ah uma habboona raggooda dumarku waa xidhan karaan waxaa keliya loo ogolaaday qofka cadhada qaba iyo cuncunka inay dawow tahay buu rasuulku sheegay cabdiraxmaan bnu cawf iyo saxaabi kale ayuu u baneeyey waa isticmaaleen dumarkana waa u bannaan tahay rasuulku intuu kala jeexay maradii ayuu barhna siiyey faatima barhna caaisho u siiyey labada xadiisa ugu dambeeya waxay ka warramayaan dad ilaahay siduu ugu talagalay iyo siduu u dooray iyo qaabku ilaahay u maamulay ee u abuuray ayay saloogeen way ku qanci waayeen qaab iyagu iska jeclaadeen ayay rabaan ka'annamaa inay leeyihin ilaahayow sian inaguma habboonayne si aanu soo aragnay ayaa qurux badan walciyaadu billaah wax laga yaabo weeyaan waxa weeyaan ragga qaar ka mid ah oo damcay oo jeclaaday oo isku qanciyey inay u fiicnaan lahayd inay qaabka dumarka u dhaqmaan